commissionka runtii meel aynu ku nidhaahno wareegtaa dalkan lagu xukumayaa oo wareegta ka soo gasho lagu hawlge lagu hawlgeliyo guddidii dhexdhexaalin lahayd xisbiga tartamaya wuxuunay u muuqataa in uu riyaale inoo sheegay doorashada soo socota ee la sugaayey inay olreer ciyaarteedii dhammaatay oo isagu xukuntay in riyaale markii hore wuxuu la wareegay commishinkii dadka dhexeeyey oo kuwii hayay intuu suuqa baabuurta kaga xidhay xafiiskiina la wareegay haatanna waad arkaysaa kuwii baarlamaanku diiday iyo kuwii la ansixiyoo la dhaarin ayuu labadiiba idha anigaa wareegti ku hawlgelinaya oo waa qayb xafayskayga ka mida haddaan la isyelyeelin way caddahay ninkaa isaga ah inay tahay kama ogoli kama ogoli halkan aan fadhiyo inay cidina igula hadshoo tala ka wadaago marka yana odhan wareegtaa ansixiyo waxa weeye waxaa dhammaatay doorashadii la sugaayey iyo kursi baa loo tartamaya wuu soo afjaray horena in badan buu soo afjaray waa la isyelyeelayo oo dad badan unbaa maaragtay naf jeclayskooa wareegaya markaa waxa weeye baarlamaanka waxba kama jiraan wareegtadaa marka la raaco ninka u hogaansamaa hadduu xisbi yahay iyo hadduu shicbi yahay ninka u hogaansamaa waxa weeye baarlamaan ma jiro markaa ninka taa raacaa wuxuu burburiyey codkii dadweynaha iyo wixii aynu